hay-adda saadaasha hawada iyo la socodka dhulgariirka ee dalka jabuuti ayaa dhulgariirkan xalay fiidkii laga dareemay dalka jabuuti ku tilmaamay cabirkiisa inuu ahaa shan dhibic afar mana jiro wax khasaaro ah oo uu geystay dhulgariirkaasi oo lasoo sheegay qaar ka mid a shacabka jabuuti oo la hadlay v o e da ayaa ka waramay dhulgariirkan iyagoo isbarbar dhigay dhulgariirkan iyo kuwii hore waxaa la yidhaha aniga jilaani cali batuun oo ku magac dheer suuriy gariirkan ku laga yaabay aad aad looga yaabo ummadiina imlaaimkay sare joogtaa waan fadhinay dikada horteeda ridaartaa meel baan fadhinay oo magaasiaman ku dhex gara fadhinay wallaahi kan baa ka darnaa kii hore marka la arko ya kanaa ka darnaa kanaa sanbergilka markiiba fajacnay waan yaabnay kanaa kasii darnay waxaa dhaqaaqay bandaradihii iyo xaafadahaygii ayaa lulmay baabuurtiibaa lulantay dadku walaahi imika weli dadku aarba ilaa imika sidii cabsi ku sii qaba oo welibaa seexan loo ilaa imika leh bilow caawo wax kalaa nugu iman lahay gariir labaad baaba imaanbaa isleeyihiin markii ugu horreysay gariir yaroo gaaban baa nayar dhaafay waa ratuurkii wuxuu hata gariirkan xooga weyn oo markii labaad wuxuu xoogan u soo noqday in yar buu ahaa laba jeer buu sameeyey waxaan dareemayy aniga xaliimo ibraahim baa la yidhaahda marka dee maan ogin waa limoonayaaba waan daalay marka dee eeg iyaalo naga daaya kuraasida waan ku figaadhayba afka sidaan u dhaaci dabadeed waan egeegeedba ma joogin waa moodaya ashhadu an laa ilaaha illa llah tanahay markii dambe waan dareemade ina dadka markaan ka waaye waan iska dareemay ina dulka in waa ashhadu an laa ilaaha illa allah halkaan baa ka joojiyey waan ku dhagay baa kurti lulululu
kan iyo kii hore ka waran may kan baa ka weyne kan baa ka weyn misinka kan baa ba sidaaba afka ka dhici gaareen dhulkaad ku dhici gaarta haa dhulka ka dhici gaar dabadeedee bas waan iska dareemay waana shaacadeeba ilaahuna bihi yaa rabaalcaalamiin kana kale ma arkin baa idhi aniga wallaahi alxamdulilah rabaalcaalamiin waan ka harnay ilaah oo nagu eelinin humtaana yaasiin baa laydhahdaa sariirtan ku fadhiya baa sariir tahay rab marka dibgii horay inaan sidaa laygu jiray xaggaa laygu dhuftay baan mooy saamaan eeg waxaad ka xitaa dul sugnaad jacjacdo saasay sulluleen waxaa dharka lagu wadha wadalkana aqalkii daaladoo dhan baa saa u wada lulantaba anna fadhigii baan daysay bismillahi maxamed bismillahi rahim
marka kan iyo kii octoobar inagu dhuftay ka waran kanaa ka weynaa bisinka kanaa xoog ka weynaa kii hore waxa mar yar jug jugidhe kane in waxoogay u socdee kolle xaggaa inuu dhul ku socdaad moodaysa marna saa inuu soo noqonayaad moodaysa saasuu lulmayba ilaahay maa maryanaade haa mawax kalaa jira lix iyo labaatankii bishii oktoobar ee sanadkii tegay ayuu ahaa markii dhulgariirkii ugu horreeyey ee awood leh laga dareemay dalka jabuuti kaasoo hay-adda sadaasha hawadu ay ku tilmaamtay inuu ahaa cabirkiisu afar dhibic toddobo sidoo kale sideed iyo labaatankii bishii oktoobar ayaa haddana dhulgariir ka xoog badnaa kii hore laga dareemay dalka jabuuti iyadoo hay-adda saadaasha hawadu ay ku tilmaamtay kaasina inuu ahaa shan dhibic eber dhulgariirkan caawa laga dareemay dalka jabuuti ayaa ah kii ugu xooganaa kaasoo hay-adda saadaasha hawadu ay ku tilmaamtay in cabirkiisu uu ahaa shan dhibic afar sagaal siciid faarax v o e jabuuti